Fardawso Mawlid Faarax oo ka mid ah haweenka ku nool magaalada Beledweyne ayaa u istaagtay inay haweenka la barto xirfado ay ku shaqaystaan gaar ahaan dhar karinta ama midabaynta baatiyada ay dumarka xirtaan. Haweenkan ayaa xirfadan loogu baraa si bilaash ah iskuul Alfa ee magaalada Beledweyne si ay u maareeyaan noloshooda. Fardawso Mawlid Faarax ayaa raadiyo Beerlula uga warantay xirfadan sida ay haweenka ay u barto.
walaahi horto alxamdulilah ilaaha ii suurtageliyey anigana hamigayga iyo webigayga intaba u ahaa waxaana igu dhiirigeliyey nafteyda iyo tan waalidiinteeda sidoo kaleento inaa macalin noqdo oo macalin inla noqdona wax yar ma aha laakiin inaa macalin noqdo oo nafteyda aa wax ugu qabto bulshada soomaaliyeed siiba bulshada reer hiiraan aa xirfadeeda ugu faa'iideeyo iyo wixii aan bartane aada ugu faraxsanahay anaan isku dhiirigeliyey anigoo weliba ah arday ayaan bilaabay inaa haddana noqdo macalin oo labadaas waajib oo aniga dusheyda ay ahaayeen Noocyada dhar karinta kuwa ugu adag ee ardadaada marka aad siinaysid aad isku fahmi weysaan maxaa ka mid ah marwaaxadda iyo labada saxan iyo ukumaha adiga maxaa kuugu dhib badnaa markaa baranaysid isla ukumaha ayagu dhib badnaana Een, maxaa ka mid ah qalabka wax lagugu soo bara maanta oo adigana aad hadda ardadaada ku bartid
waxaa kow ka ah oo ka mid ah dunta iyo baatiga almaroon ah qaar ka mid ah haweenka barta xirfadan ayaa raadiyo Beerlula uga waramay sida wax loo baro waxaa ka mid ah xirfadaha aan ka barto dhar karinta waxaa igu dhiirigeliyey macnaha inaan ka faa'iideysto xirfadan fa- maadaama aan haysto fursad muhiim ah aan ahay hooyo guri joogta caruur haysato inaan ka faa'iideysto xirfadan maxay ka bedeli kartaa ayaad isleedahay haddii aad barato xirfadan noloshaada dabcan wax weyn ayay nafsadeeda ka bedeli kartaa saa aniga aan isleeyahay koley macnaha waxaan waxyaabo la keeni kara maaha dad way jiraan isku kugu dhaliilayo ku dhahayo see loo keenaa waxaa ma la baran karo way adagtaa laakiin hadba wixii laisku dhiirigeliyo adiga nafsadaada inaad barato aa ku dhiirigelisid waa baran kartaa wax laan baran karin ma jiraan inay haweenayda shaqaysato oo ay xirfado bartaan maxaa faa'iido ah oo ugu jiro ayaad isleedahay faa-iidooyin badanaa ugu jiro maadaama aan hooyooyin nahay aan caruur haysano faa-iidooyin badanaa noogu jiro inaan xirfado barano oon nafsadeena iyo ubadkeeniyo annaga aan isku horumarino iskuulka alfa waxaan ka bartaa dhar karin maxaa kuugu dhiirigeliyey inaad baratid maanta xirfadan nafteyda iyo waalidkayga
maxay ka bedeli kartaa noloshaada ayaad isleedahay maanta xirfadan haddii aad baratid wax weynay ka bedeli kartaa maadaama waxaa ahay markii hore dood hooyo aanan wax aqoonin haddana wax badan taqaano oo maxaa la dhahayey heer sare sii hamnigeeda kusii dhowyaa
markii hore eed bilaabaysay maxaa ka mid ah caqabadihii aad kala kulantay maadaama aad hooyo tahay
waxaa kala kulmeeya qabadaha maxeetoy hooyo maadaama ahay caruurtayda meel fog aa uga soo tegay inaan guri kusoo xiro aan uga soo tegay hemnigayga waxay tahay inaan waxyaalkayga dadkayga hooyooyinkii aabayaashii dhala inaan meel kasoo saaro ilmahayga wax kasoo saarto hooyooyinka gurka fadhiyo waxaan ku dhiirigelin lahaa inay guryaha kasoo kacaan maxaa la dhahayay caruurtooda wax u qabtaan horumar samaystaan maxaa la dhahayay welina waqtiga haystaan ay wax ku faa'iidaysan karaan xirfadan ayaa marka ay haweenka bartaan waxay qorsheeyaan inay ku shaqaystaan si noloshooda u maareeyaan